way jirtaa ridwan ra-iisul wasaaraha britain david cameron maalin dhaweyto baarlamanka ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sharci gaara ka dhigi doonto dembiyada islaam nacaybka ama islamic phobia loo yaqaano waxa uu sheegay in hadda kadib laga dhex saari doono markii hore waxay ku jireen hate crime dembiyada loo yaqaano ama dembiyada nacaybka oo iyagu markaas dembiye fara badan ah waxaa kaloo xusuus mudan ayadana in dembiyada dadka yahuudda ah nacaybkooda markii hore ay ahaayeen wax gooni u taagan oo qofkii ku kaca shuruuc gaara lagu qaadayay sidoo kale dembiyada dadka laga roonayaasha ah iyagana nacaybkooda iyadana waxaa la dhahaa iyagana homophobiga la dhahaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa gooni u taagan laakiin dadka islaamka ah sharci ma jirin ilaa haddana ma jiro laakiin dowladdu inay ku talo jirto inay sharci gaara ka dhigto oo qofkii markaasi qof islaama inta naca ama ku xadgudba ama wax ku dhufta ama caaya in markaasi dembigaasi lagu qaadi doono ayuu david cameron sheegay inkastoo aanu si rasmi ah arrinta aanay iminka usoo bixin shuruucdii dabcan david cameron waxa uu sheegay inay qorshe samayn doonaan arrintan si weyn wax uga qaban doonta wasiirka arrimaha gudahana waa ay ka hadashay arrintan maxaa keena ayaad is leedahay in xilligan xisbiga conservative-ka oo ka mid ah axsaabta dhinaca midig dadku aanay ku qanacsaneyn in ilaa xadkan uu u janjeersado difaacidda islaamka horta arrinta waxaa soo dadejisay dhowr arrimood laba qaybooda u kala qaadaynaa ridwan marka ugu horeysa waxaa jirtay iyadoo dembiyada dadka islaamka laga galo waddankan britain maalinba maalinta ka dambayso ay soo badanayaan weliba ay aada usii bateen markii ay dhaceen weeraradii dalka maraykanka lagu qaaday haddana ay aada usii bateen markii islamic state ay soo baxeen ayaa waxaa dhacday in gabar muslimada oo magaalada bermingham degan oo xijaaban oo niqaabna wadato indhuhu ay u shareeran yihiin tareen dhexdii uu nin intuu maagay uu ku weeraray deetana qamri dusheeda oo dhan ku shubay arrintaas ayaa waxaa warbixin ka diyaarisay jaamacadda la yidhaahdo city university oo bermingham ku taalla labaiyo tobankii bishan oktoobar maalintii isniintii lasoo dhaafay ayaa warbixintaasi ay jaamacaddu diyaarisay isla markaana ay caawintay hay-ad la yidhaahdo telmama oo iyadu ka shaqaysa arrimaha dadka muslimka iyo dhibaatooyinka loo geysto aan la hordhigay baarlamaanka horta arrintu sidaasay markii hore kusoo baxday waxaa kaloo iyadana jirta ridwanow oo iyadana in lasoo hadal qaada mudan xisbiga conservative-ka oo isagu ahaa markii hore xisbi aan sidaa u danaynaynin dadka muhaajiriintaah oo dhan oo isagu mudnaanta ka siinaya danaha dadkaasi dadka waddanka degan aada mudnaanta u siinaayay ayaa waxaa dhacday markii doorashadii dhaweyde bishii meeye sanadkan la galay xisbiga kale ee la yidhaahdo laybarka oo isaga badanaa dadka muhaajiriinta ah marmarka qaar xataa lagula kaftamo la yidhaahdo waa xisbiga dadka muhaajiriinta ah ayaa waxaa waxyaabihii doorashada isugu soo sharaxay waxaa ka mid ahayd in nacaybka dadka muslimka ah ee waddanka u k lagula kaco uu dembi gaara ka dhigi doono markaas haddaad xasuusato dowladdan conservative-ku kaligeed ma talinaynin xisbiga kaleeto ee liberal democratic la yidhaha ayaa la wadaagaya talada markii marka doorashadii lagu soo baxay oo iyagu ay iskood iyagoon xisbi kale wadaag iyo isbahaysi la gelin ay iskood soo baxeen bay waxay bilaabeen inay halhal u koobiyeeyaan ama kaga daydaan xisbiga laborka oo ah midka ugu weynay isha ku hayaanay kaga baqayaan inuu kursiga ka maroorsado waxyaabihii uu ugu cadcadaa ee ay dadku ku jeclaayeen amaba uu kusoo bixi karayay berigaas nin kalaa hogaaminayay xisbiga laybarka laakiin ninka la yidhaaho jeremy cobley oo isagu dhowr sababood oo fara badan oo isdul saaran dartiis loo malaynayo marka doorashada kale la gaaro inuuba sahal ku guuleysan doono oo xisbiga laybarka sidaas uu talada kula soo noqon doono waddankan ayaa isaguna halkii uu dhigay ed milborn oo markii hore ahaa xisbigan liborka hogaamiyihiisi buu isna iminka ka qaaday markuu isagoo ku guuleystay hogaaminta xisbiga liborka marka xisbiga conservative-ka cadaadis badan oo siyaasadeed buu dhinac kale ka saarano game kale buu iyo turub kaleu cayaaraya oo ah maadaama uu isagu iminka awoodda hayo in uu kaga daydo xisbiga layborka waxyaabaha ugu cadcadoo loo maleeyo in hadhow lagu doorto oo iyaduna ay tan ka mid tahay dadka islaamka ah in la gargaaro oo nacaybkooda hoos loo dhigo oo cid dibnacda ama ciddii ku xadgudubtaana wax laga qabto la ciqaabo waa gartay aamina ugu dambeyn magaalada birmingham dadka muslimiinta dabcan ku fara badan dadka soomaalida oo kale qiyaastooda imise ayay dhan tahay iyo masaajida halkaasi ku yaala iyo guud ahaan magaalada dadka soomaalida ah horta markaan ruu ka hadalno soomaalida daatadii ugu dambeysay ee wasaaradda arrimaha gudaha ama home officeka loo yaqaano ay samaysay magaalada birmingham oo caasimada labaada britain ah waxaa lagu qiyaasay lixdan qoys inay yihiin lixdan qoys markaas macnaheeda waxaa waaye qoyska ugu yarina uu afar caruura leeyahay waa iska garan kartaa tiradaasi inta ay la eg tahay ta kaleeto dadka soomaalida ah ee degan birmingham si fiican ayay uga muuqdaan dhaqdhaqaaqa magaalada waxaa xitaa ay leeyihiin sida la ii sheegay inkastoona badanaa aanay aynan howlgelin oona shaqo badan qaban ugu yaraan shan iyo soddon somaali communities ama ururada bulshada ururada la yidhaahdo soomaalida keliya u diiwaan gashan sidoo kale waxay leeyihiin masaajidyo fara badan